cabdiraxiim budul waxaa takhasuskiisa dhanka daraasaadka nabadda iyo xalinta xasaradaha uu ku soo qaatay dalka suudaan muddo hadda laga joogo toban sano iyo dheeraad waxa uu ka warramayaa saamaynta ay noloshiisa ku yeelatay waxbarashadii uu ka helay dalka suudaan ka hor inta uusan dalkaasi cagaha la gelin colaadda sokeeye ee ka taagan tan iyo sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii anigu waxaan ka mid ahaa tobannaan kun oo arday oo dalka suudaan waxbarasho u aaday sanadihii intii udhexaysay bilowgii sagaashamiyadii ilaa markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka suudaan sanadkii hore abril shan iyo tobankeedii laba kun iyo saddex labaatan waxaan xasuustaa xilligii anigu aan suudaan joogay waxaa dalkaas joogay toban kun oo arday qiyaastii oo soomaali ah oo lahaa urur weyn oo ururka ardayda soomaaliyeed la yidhaahdo waxay saameyn weyn ku lahaayeen systemkii ardada ee dalkaas jaamacada caana oo soomaalidu ay inteeda badan maqashay ama qaar badan yaqaanaan baa jiray oo soomaalidu ay caan ku ahayd sida jaamacadda caalamiga africa oo kale iyo ardadaa soomaalidu oo dhiganayay dhammaan noocyada kala duwan ee waxbarashada injineer dhakhtar macalin maamul wax kasta dhiganayay waxay intooda badan ay ama kulligoodba ay heleen waxbarasho bilaasha oo aan wax lacaga laga qaadaynin qaar badan oo kamidana waxaaba loogu daray jiif iyo cunto bilaasha oo sistemka dawliga ee dalkaas suudaan uu mas-uulka ahaa kharashkiisa marka soomaalidu dabcan aada iyo aad ayay fursad ku fiican uga heleen dalka suudaan budul ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xusuus lama ilaawaan ah ay noloshiisa ku leedahay waxbarashadii sare ee lacag la-aanta ahayd ee uu ka helay dalka suudaan sida dadkii dad badan oo kale oo fursaddeeda oo kale helayba ay maanta ku sugan yihiin waxa aan anigu aada iyo aad aan saameyn igu yeelatay in aan waxbarasho bilaasha oo ka fiican ama ka wanaagsan halkii aan anigu markaa ku dhashay ama aanan ku haysanin halkii dalkii aan ku dhashay in aan aan ka helay dalkaasi saameyn weyn bay ugu yeelata dabcan waxaan rajaynaynaa in dalkaasi uu colaadda alle ka qaboojiyo mar labaadna ay nabad iyo xasiloonidii caanka ku ahayd uu ku soo laabto dareenkaas iyo taariikhdaas ee uu budul tilmaamay in dalka suudaan ay ku leedahay noloshiisa ma aha miduu kale ku yahay ee waxaa sidoo kale la wadaagaa arday kale oo badan oo uu ka mid yahay cabdirashiid cali axmed oo sannadkii laba kun iyo saddexdii magaalada boosaaso uga ambabaxay sidii uu uga soo faa'iidaysan lahaa deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka suudaan waxaan runtii aada u xasuustaa maalintii aan boosaaso ka dhoofaynay wax aragti ah oo aan ka haystay dalka suudaan ama dadka reer suudaan ma jirin haba yaraatee maxaa yeelay social mediana ma jirin waxa aan xog ka heli karnana waa waxa uun maaragtay idaacadaha aanu ka dhegaysanno dad ka soo baxay oo ama ku nool oo deganaansho ku lehna oo aan garanaynina ma jirin meel cusub ooanu u soconno oonan garanayn waxa aanu ka mudan doonno iyo khibrad yaridayada iyo annaga oo ka tegayna waddan aan dawlad lahayn marka intaa la isku daro waad iska garan kartaa qofka waddankan weligiis ka bixin da'da yara markaa secondary dhameeyey diyaarad la saaray loo diray dal ajnabi ah oo luuqadiisa aanan uuna ku hadlin mar kasta oo suudaan baanu u soconnaa aanu ku dhahno dadka naga waaweyn ee nala joogay markaa deegaanka waxay nagu lahaayeen waa meesha juul baa laga cunaa waa meel kulul oo cimilideedu daran tahay wax fiican lagama sheegaynin markaan usii socnay dalkaas dareenkii walwalka lahaa ee cabdirashiid uu ka qabay dalka uusan haba yaraatee wax ra'ayaa ka haysan ee suudaan ayaa muddo gaaban kadib aada isu beddeshay wax yar kadibba waxaad moodaa in aanu meeshaas aanu weligaya na joogi jirnay waanan wax kale ma aha waa culturka iyo dhaqanka naloo diyaariyey weeye waa soo dhoweynta nala siinayey weeye waa jacaylka naloo muujinayey durbo waxaanu dareennay inaanaan qurbo joogin durbo saaxiibaan yeelannay durbo macallimiintiibaa maaragtay aan la saaxiibnay durbo waxaanu isbarannay cafeteria cafeteriyada jaamacadda dhex taal ee ku dhex taal nimanka iska lahaayee ganacsigaas ku jiray kafteriyooyinka buug baa naloo furay meelaha kubadda lagu ciyaaraanu iska xaadirnay maktabadii baanu helnay durbe inaanu u yeelannay acces inaanu u yeelannay inaan galno masaajid iska weyna jaamacaddu leedahay barxad iska weyn bay jaamacaddu leedahay kaftan sheeko isdhexgal bulsho muddadaa aan runtii joogay aniga oo aan afar sana ahayd hal maalinna maan dareemin in aan koyto ku ahay ama aan ajnabi ahay waxaan caasha kugu darayaa anaga markaanu xaggaa joognay nalooma aqoonin ardada ajaanibta a nalama dhihi jirin waxaa naloo sameeyey arday kaar ama bitaaqa ay ku qoran tahay tulaab alwaafidiin oo ah ardada wafdiga yani ardadii wafdiga ahayd yani ma aha ardada ajaanibta ahayd waxaa nalaga nalaga saariyay dhadhanka ah inaanu ajnabi nahay marka tulaab alwaafidiin waxaa naloo sameeyey hay-ad dhan oo basas noo diyaarisa oo arrimaha iyaga maxaan ku dhahdaayey mutaabacaysa arrimaha iyaga la xiriirta oo haddaanu xaflado leenahay ama aanu dabaaldegyo leenahay ama kowda juulaay oo kulu dabaaldegino noo qaban qaabis meeshii meel amni ah oo aanu tegi karno qof soomaaliya markaa tahay durbo waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof suudaniis ah dowlad waxay tahay baan ka fahmay maxaa yeelay waa dadkaasi waa dad aad u kala duwan oo qaarkood ay xagjir dhinaca diimaha ay yihiin qaarkoodna ay cilmaaniyin yihiin ama dadka aaminsan xukunka iyo iyo in la kala saaro diinta qaarkood ay yihiin dad shuuciyiina oo maaragtay marka wixii o dhan baa waxay isugu imaanayaan ardada waxay isugu imaanayaan ruknu niqaash wax la yidhaahdo ama doodo furan baa la isugu imaanaya marka waxaad baranaysaa wax la yidhaahdo gacantaada gaabi oo carabkaaga dheere tawil lisaanaka u qasri yadag yacni intaad doonta hadal laakiin qofna gacantaada yaanu gaarin cabdirashiid ayaa cod dabacsan oo itiraanyo ka muuqato ku cabiraya siday colaadda dalkaasi uu ku soo kifaaxay uu shakhsiyan u dareemayo maanta
waxaan runtii aada oga oga xumahay aadna ii saameeyey dagaalka ka socda suudaan waxaan maalin dhoweyd isugu nimid afur aanu ku samaynay magaalada muqdisho dad dhakhaatiir ah oo suudaniis ah oo iyo dad communitiga suudaniiska oo ka soo qayb galay meesha waxa aanu sheekaysanay nin ka mid a waxaan ku idhi uma malaynaynin ma qiyaasaynin inay dadka suudaan shacabka suudaan inay dagaalamayaan haddii aniga lay dhihi lahaa dirshiid bal waxaad samaysaadaali waddamada afrika ee dowlad ahaan burburi doona marna dowladda suudaan igumeeni jira qorshaha maxaa yeelay waddan dad musaalimiina oo aan dagaalka jeclayn oo xadaariyiina oo inay maaragtay waxbartaan jecel inay usradu iyadoo oo reerku qoysku isagoo iska faqiira haddana waxay u nool yihiin qaab aada u nidaamsan oo aad jeclaysanayso runtii oodan faqrigooda arkaynin xadaarad leh oo ilbaxnimo leh oo soo dhoweyn leh albaabadeeda oo dhan baana loo furay guryahooday noo fureen jaamacadahooday noo fureen waxa ay noo fureen wax walba oo aan filaynay way dhaafeen filitaanka iyagoo dhan baybay ka sara martay jamhuuriyadda suudaan iyo shacabkeedu sida ay noo soo dhaweynaysay noo qabteen waxaan u rajeynayaa nabadgelyo iyo inay dowladdoodu mar labaadla soo laabtaan sidii si ka xoog badan inay usoo laabtaan ayaan rajaynaya doctor cabdinuur sheekh maxamed wasiirkii horyah ayaa miisaan inoo saaraya kaalintii ay dowladda suudaan ugu jirtay waxbarashada dalka soomaaliya runtii waa nasiib daro dhibaatooyinka soo gaaray wadamada africa gaar ahaan soomaaliya iyo suudaan iyo libiya iyo wadamo badan oo dowlada ay ka dhisnaayeen oo ay maaragtay hore u socod iyo nidaam lahaayeen in maaragtay burbur dowladeed uu soo galay suudaan runtii waxay ka mid tahay nasiib darooyinkii soo gaaray waddamada afrikaanka runtiina dhib dhib weyn soo gaaray dalkaas burburkiisii iyo maaragtay culisyada soo gaaray si yacni aan la qiimeyn karin u taabtay shacabka soomaaliyeed sidaad la socoto markii dowladda soomaaliya ay burburtay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii ardada soomaaliyeed ee waxbarashada ka joogsatay oo jaamacadihii ama dugsiyada sare ka joogsaday meelaha ugu horreeyey oo aqbalaad iyo soo dhoweyn iyo gacmo furan ay ka helayaan waxaa kamid aha dalka suudaan runtiina aada moodo shacabka suudaan shacab yani degan walaalnimo iyo xiriir yani islaami ah iyo dhaqan wanaagsan uu kala dhexeeyey dadka soomaalida oo si fiican yani loo soo dhaweeyey jaamacadahoodana maaragtay ay ka qayb galeen abaabul weyn ka qaatay dhismaha jaamacadaha soomaaliya maaragtay na rool weyn ku lahaa marka nasiib daray ahayd in maaragtay bururkaasi uu aada u saameeyey arday badan oo halkaa wax ku baranaysay runtii soomaalida dibadaha jiray oo gobolka geeska africa wax ku baranayay meelaha ugu badnaayeen waxay ahayn suudaan masar kadibna waxay ahaayeen bakistan iyo maaragtay wadamadaas marka suudaan waxay ahayd meesha ugu badan oo arday soomaaliyeed ay wax ku wada bartaan runtii dhaqaale ahaana u yaro fududeydo maxaa yidhaahdaa ka kharash yareed meelaha kale waxayna baran jireen yani culumta syniska maadooyinka maaragtay soomaaliya looga baahanya macalinimo engineering all the faculties ay baran jireen luqadda carabiga ay ku baran jireen laakiin dalka markay kusoo laabtaan luqadooda ingiriisiga ee banaanka ay ka bartaan iyo carabiga ay kusoo barteen runtii door weynu ka qaatay waxbarasha horumarinta waxbarashada soomaaliya marka runtii waxaan isleeyahay in waxbarashadaasi ay soomaalida ka joogsato oo aanan loo helin albaab kale oo ilaahay u furo maaragtay dadka wax ku bartaan waa culeyskeeday leedahay waxaan isleeyahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba inay fiiriyaan maaragtay ilahaas soo xirmay badiil in loo helo insha allah marka tira koob ma ka haysaa ama ma qiyaasi kartaa sanadkii inta arday oo soomaali ah oo kasoo bixi jirtay jaamacadaha ku yaala dalka suudaan taariikh on yani number cadad aan gacanta ku haya ma jiro cashuuradii laga wala heli karaa wasaaradda waxbarashado kale way haysaa jaamacadaha soomaaliya way hayaan hase ahaatee waxaan isleeyahay xoogga ugu weyn oo ardayda soomaaliyeed dibadaha wax ku barta suudaan ayaa number one ahay minxooyinka waxbarashada la bixiyana suudaan ayaa number one ahay dadku waxay raadin jireen yani turkiga iyo china iyo meelo kale ayay yani himad u hayeen laakiin suudaan waxay diyaar u ahayd cid alla ciddii waxbarasho rabta inay maaragtay fursad siiso xitaa waxaa ku jirtay jaamacad la yidhaahdo alaxfaad oo kamid ahayd jaamacadaha oo lagu barto dhakhtarnimada oo yani dumarka ay si gaara wax ugu baran jireen inay jaamacadda baaba'do lafteeda waxay kamid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn africa soo gaara maxaa yeele jaamacad gaar ah culumta caafimaadka lagu barto oo haweenka runtii gaar u ah arday badan baa kasoo bixi jirtay markay soo laabtaanna jaamacadaha soomaaliya wax ka dhigaan dowladda soomaaliya qeyb weyn bay ka yihiin maanta ardada wax kusoo bartay dalka suudaan waxaad ka dareemaysaa dowladda soomaaliya maanta shacabka dadka aqoonyahanka ah yani waxaan isleeyahay boqol kiiba soddon boqol kiiba afartan waa dadka suudaan wax kusoo bartay si kastaba ha ahaatee colaadda dalka suudaan ayaa waxaa hareeyey oo qariyey xiisadda ka taagan khaza waxaana muuqata inay hadda daciiftay hadalhaynta ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa dagaalka dalkaasi oo dalkana dib loogu soo celin lahaa maqaamkii dowladnimo ee uu lahaa